alxamdulilah kuhaantaa mahad waxaanu celinaynaa ilaahay goynaa waaxidkaa caadalka ahaa ee abaarta iyo dhibaatadii aan qabnay xoolihii la qaadaya naga soo bixiyey meel walba maanta waa barwaaqa markii laga reebo yumbus iyo faasa oo waraha aan biyo gelin laakiin meel walba waa duog maanta bashbash iyo barwaaqa ilaahay mahadaasaanu celinaynaa waxaa kaloon mahad celinaynaa idaacadda isaa f m biyadana sida marka ay dhibaatadana haysay codsigayna ay ma aragta isgaarsiinta ay meel walba nooga gaarsiiyeen cododkayni ummadana way u hogaansan tahay star f m haddaan nahay soomaalina diin aan akhrisano ilaahay aan barinana way u hogaansan tahay soomaalida aad bay arrintaa u dexeshahay marka waxaan kaga guulaysano arrintaas hiyso naga taageertay star f m taasna mahaddaas ayaanu celinaynaa intaa kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo annaga waxaan nahay dad xoola dhaqato ah deegaankan aan ku nool nahay waxaa waxaa maaragtay deganaa maaragtay martigelisay afar boqol oo kun oo qaxooti ah oo soomaaliyeed marka dhirti way burburto way baabacday geedka abaqa la dhaho ayaa soo horay haddaan nahay dadka deegaanka marka meelo oo beere ah ayaan samaynoon u oodna geedihii u oodna markaas si aan ogu ogu ilaalino bal looga wareegso meesha waa beere la yihahdo hadda marka arrinta hadda ma haysato marka waxaa waaye abaqi kii aan maaragta beeraha dhexdooda ku ilaalinayne ayaa sii baabi'i hayaa oo la burburinhayaa dadkaasna waa dad deegaanka marka arrintaa waxaa samaynayaan dad deegaanka ah arrintaa samaynaya waxaan marka shaqadooda haysanin ee addi la dhihi jira forest marka waxaanu sheegaynaa nema in ay meeshan hagarbeere dad usoo dirto oo maaragta xabadahaas aan oodnay oo aan leen abqadooda ayaa maaragta xoolaha cuni doonaan duurkay ku xaari doonaan bal geedihii baa idiin soo noqon doona ee lasii baabi'inhayo in ay maaragta tilaabo ka qaadaan dadka deegaanka isku sheegi oo arrimaha samaynayaan rabnaa inay tilaabo ka qaadaan forest ay shaqo qabtaan bishaar waxay ku qaataan maaragta dhirta ay ku qaataan ilaaliskooda waxay ilaalinayaan ma ma ma jiro khaasatan deegaankan aan joogno wax shaqoy kahayaan ma jiro waxba ma ilaalinayaan egan ha imaadaan hayardheere annagaa tusaynaa dhulka aan xirnay geele u xirnay ee hadda maaragta la baabi'inayo anigan kula hadla beer ayaan leeyahay beertayda maanta waxaan markaan tagay saaka waxaan la kulmay laba geed oo abaqa oo midkii maaragta aanan hirgelayni waa la guday waa la guray duxulaa laga dhigtay waana la qaatay duurka doorka yaa duxushi lagu duugay beerta dhexdeeda laguma duugin mid kalena dabkaas halka laga geliye waa la engejiya isagana inay dugtaan ayay rabaan marka ciidamada joogaan maaragtay deegaankan khaasatan kulan bohol five waxaan rabnaa in ay indho dheer u yeeshaan dadka deegaanka ee bohol five ku dhex dhuumanaya oo harihi xabadihii marka aan maaragtay oodnay hadda sii baabi'inayaan inay tilaabo ka qaadaan taas markaan intaa kaga baxo waxaa jirta abaar baan la soo maray waa laga baxay dowladda waxay tiri waxaa la quri maaragtay dad oo abaarta dadka ay abaarta ku dhacdeen deegaankan aan joogno sida xagardheere dadkii waa la qore la yidhahdo jiifka loo gudbiyo ilaa aminkan markii boqolkiiba shan qof tuuladan dhan ilaa egaan tirine toban qof ay usoo dhacdeen aaw dadkii kale marka ma jiifkaan gudbinin jiifka miyaan gudbinin oo meelo kale u tuura mase see wax ku dhacay iyadana waxaan rabnaa arrintaasna iyadana in ay dowladda xuquuqta aan leenahay ay na siiso dadka masaakiinta ee xoolaha ka dhammaadeen ee abaarta maaragtay ka soo baxay waxaa xagga dowladda ka soo baxay ee la yidhaahday maaragtay waa dadkaa lagu caawinay dowladda indho dheer ha u lahaato dadka qoran meeshuu ka qoran yahay ha ogaato dadkan qabtan wuxuu ku qabtan yaho maaragtay ay maaragtay ilaa aminkan ay waxba u helinna dowladda iyadana inay ogaato taasaan iyadana baaq ugu dirhaynaa waxaan rabaa marka intaa inaan kaga baxo meeshan laba waxaa joogaan indi iyo nin m c a waxyaala marka sidan oo kale deg deg markaan aragno waxyaalaha aan ka cabanayno sidan oo kalete ayaga ayaanu sheegi lahayn ayagaa naga afdheer ayaga yaa madaxe ayagaa war laga dhegaysani ayagii telefoon ma qabanayaan telefoonka ha furaano cabdikariin cusmaan rati iyo xasan xalane haye telefoonnada ha furaan wixii aan maaragtay tabashooyin oo deegaanka ka jiro ha gudbiyaan dowladda ayagaa wax laga dhegaysanayo ayagaa wax laga dhegaysanayo oo warkooda la maqlayo dowladda warkooda maqlay annaga shicib baa nahay shimbirtaa bumbuugii soo jira jariirle maaragtay warkaayna kama kama kama kama kama kama kama duwano sidaa awgeed ayaga mas-uuliyiinta telefoonka waa inaga xirteen marka yaa madaxna oon wax u sheegnaa marka nin baa cadaaladaraad in lagaaga xiro haddii maaragtay dadki uu jirado meesha mara lagu arko haddii maaragtay waxyaalahan sidan aan sheegan xaalufinta dirta aan aragnay haddii kale abaarahan maaragtay jiraan dadkii xuquuqtoodii ay waayeen dadkii dabageli lahaa oo ka dabageli lahaa oo chief lasinkayga intee la gaarsiiyey xafiiska d c maa la gaarsiya d c dadka aaway listoodii county commissioner county commissioner dadka aaway dadkaydii maxay ku qabtan yihin dadka dhihi lahaa telefoonada way naga xirteen ayaan la hadallaa marka oo asla maxabashadayna yaan u sheegnay haddaan shacabna marka intaas ayaan kusoo gaabinayaa marka waxaan rabaa xabashadaasna in ay maaragtay naga gaarto nimanka madaxda nooce oo aan dooranay waa jecelahay waa walaalahayna laakiin waxaan rabnaa in ay noo gurmadaan oo maaragtay waxyaalaha sidaas maaragtay ee kala dhibaatooyinka jiraan inay ka hadlaan ayaan rabnaa